الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد aayaadka maxabada aynu soo marray waxaa ka mid ahaa aayadda ay culimmadu ku laqabaan aayat lmixna qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibkum allah maxay culimmadu yidhaahdaan qola waxay sheegteen maxabada ilaahay iyo jacaylka ilaahay markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay oo jacaylku wuxuu leeyahay calaamad calaamadaasoo lagu garto calaamaddaas waa itibaac waa raacitaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam la raaco oo dariiqadiisii iyo sunnihiisii lala yimaado wey aan geesna looga baydhin yacani waxa ilaahay lagu caabudayaana ay noqoto waxa rasuulka sala allahu alayhi wasalam lagala kulmay ilaa haddii kale waxay noqonaysaa bidco man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu marka ruuxu cidduu jecel yahay waa ku daydaa waa raacay oo ma khilaafo waa raacaa oo ma khilaafo marka waa calaamadda jacaylka lagu garanaayo weeyaan taas shaacirka isagoo macnaha tilmaamaya wuxuu yihi tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubahu lacamri ina dalika fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqa laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu yacni ilaahay baad caasiyaysaa waxaanaad muujisanaysaa inaad jeceshahay lacamri ina dalika fi lqiyaasi shaniic yacni qiyaaska arrinkaasi waa ku foolxuye oo wax isqabanaya ma aha waa jeclahay haddana waa caasiyaya low kaana xubuka saadiqan la aطaactahu hadduu jacaylkaagu dhab yahay waad adeeci lahayd jacaylkaagu hadduu dhab yahay waad maqli lahayd oo waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu mudiicu ka cid jeceli cidduu jecel yahay waa adeeca yacani macnihi aynu tilmaamaynay buu gabay ahaan ku cabiray marka taana saas ixsaanka wa axsinu ina allaha yuxibu almuxsiniin culamadu waxay yidhahdeen waa ixsaan fii cibaadat illah wa ixsaanu fii mucaamalati alkhalqi samafalku waa laba nooc inaad cibaadada ilaahay ku samafasho iyo in dhaqanka khalqiga aada la dhaqmayso aada ku samafasho labadana waxa weynaansha badan in cibaadada ilaahay lagu samafalo atii nabiga sala allahu alayh wasalam uu jibriil weydiiyey akhbirnii can lixsaan qaala an tacbud allaha kaannaka tarahu fain lam takun tarahu fainahu yaraak marka wuxuu keensanayaa cibaadada ilahay samafalka lagu samafalayaa kow in ikhlaas lagu sameeyo oo ilaahay loo keliyeeyo oo loo gaar yeelo laba in sharciga markaisagaa la raaco oo haddaan itibaac markaa yani mutaabaca loola iman rasuulka sala allahu alayh wasalam dee samafal ma ah bala man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsinun waxaa ibnu kasiirkiiyo ku fasirayaan wahuwa muxsinun fi itibaaci muxamadin sala allahu alayh wasalam isagoo ku samafalay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam raacitaanku raacay daahiran wa baatinan kor iyo kalba kor iyo kal mid walba uu ka raacay waxa muuqda iyo waxa qarsoon dirkaba waxyaalaha kale uu keensanaya waxaa ka mid ah in muraaqaba lagula yimaado cibaadadii oo ah macnaa xadiisku tilmaamaya an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak lagu khushuuco muraaqaba lagula yimaado yani markaa la ogaado la aqoonsado ilahay inuu ku daalacanayo kullu daalika waxay soo gudagelaysaa waxay soo gudagelaysaa samafal lagu samafalaayo cibaadada ilahay mucaamalada khalqiga in lagu samafalo waxay noqonaysaa siduu nabigu yihi sala allahu alay wasalam wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula dhaqantaa dabeecad wanaagsan marka dabeecadda wanaagsanna waxaa la xadidaysa waxaa xadaynaya rasuulka sala allahu alayh wasalam sharcigiisa oo waxaa dhici karta qofku caqligiisa hadduu ka eego waxaa suurtoobi karta inuu is yidhahdo ashyaada qaarkood waxay ka mid tahay yacni wakhaaliq innaasa bikuluqin xasan oo kii munkarka ama xumaanta samaynayey in lagu yidhaahdo war waxan waa munkar aad ku jirtaa oo waa macsi waa fisqi waa bidco yacni muwaajahada taa lala waajaho ee dadkii lala qaabilo oo loo sheego xumaantiisa oo laga reebo waxaa dhici karta in markaa caqligu uu is yidhaahdo dadka qaarkood caqligooda uu is yidhaahdo dee waxay soo gudagelaysaa daynta taa la iska daayaa wakhaaliq innaasa bikulqin xasan laakiin ma ah yani taas waa waajib sharci ah والنبي صلى الله عليه وسلم وحول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان marka kii xumaanta samayn lahaa waxan waa xumaan waa macsi waa fisqi waa shirki waa bidco oo sidaas marka waxa weeye loogu sheego looga looga reebo yacni kama hor imanayso waa khaaliq innaasa bikuluqin xasan oo dadka in markaa lagula dhaqmo dabeecad wanaagsan kama hor imanayso khayrkaad hayso inaad u gudbisaa ka mid a waatay yidhahdaan culammadu markay akhlaaqda wanaagsan sheegayaan waxay yidhahdaan saddex umuurood baa lagu soo ururiya badlu nada wa kafu lada wa talaaqat lwajh weji furnaan qofku weji furan yahay balaaqat weji oo aan wejiga wejiga qofku u faraxsan yahay qodobka labaad dhibta inuu dadka ka hayso oo aanu dhibin af iyo adin midnaba qodobka saddexaad badlu nada yacni nada waxaa la yahay qoyaanka waxaa looga jeedaa wixii khayre uu hayo yacni wanaaggiisa inuu dadka kala gaadhsiiyo hadday tahay gacan furan iyo hadday tahay wax kaloo markaa waxa weeye uu wax ka bixinayo kii caqliga wanaagsanaa taladiisa iyo ra'yigiisa yacni inuu markaa dadka ku sadaqadaysto oo yidhaha war saas ma fiicna saaya saasa fiican kii cilmiga hayo cilmigiisa dadka ku sadaqadaysto oo idhaha war sharcigu saaya saaya saas sheegaya oo siduu sharcigu sheegayo uu u sheego kii xoolaha hayay xoolihii markaa uu baxsado marka dhammaan waxay soo gudagelayaan badlu nada saddexdaa umuurood baa lagu soo ururiyaa akhlaaqda wanaagsan badlu nada wa kafu lada wa talaaqat lwajh marka dee xumaantii ciddii xumaan samaynaysa in looga nasteexeeyo oo loo sheego waxaan inay xumaan tahay waxay soo gudagelaysaa badlu nada wanaaggii oo la bixinaayo ay soo gudagelaysaa xadiiskaynu hore sheegnayna wuxuu tilmaamaya man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaan kii waxun arkaa gacanta ha ku bedelo gacanta inuu wax kaga qabto hadduu kari kari waayo afka ha ka bedelo afka hadduu kari kari waayana qalbiga ha karaayayso markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ciddii xumaan samaynaysa xumaanta waa u sheegi jiray waana ka reebi jiray ninbaa wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam maa shaa allah wa shi'ta nebigu wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddan war midaad ilaahay la masaynayso oo aada barbar dhigayso miyaad iga dhigaysaa ha iga dhigin wuxuu u sheegay munkarku ku dhacay oo in la yidhaahdo umuuru waxay noqonayaan waxa ilaahay iyo adigu aada doonto nebi maxamedow inay khalad tahay buu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam oo ay tahay nooc shirki ah saasuu nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam ajcaltanii lilaahi niddaa nin kaleo khudbadaynayo nebigu arkay sala allahu alay wasalam markaasuu khudbaddii khalad ku sameeyey ninkaasi markaasaa nebigu ku yihi sala allahu alay wasalam bi'sa khatiibu lqawmi anta mid qole u khudbadeeya adiga ayaa u xun bastaa waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo warar may adagta laakiin nebigu waa yidhi sala allahu alay wasalam isagaana dadka ugu akhlaaq wanaagsan bi'sa khatiibu lqawmi anta ayuu nebigu ku yihi sala allahu alay wasalam mid qole u khudbadeeya adigaa uga xun marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay yacni munkarka reebista la reebayaa oo yacni markaa la sheegayaa inuu munkar yahay yacni akhlaaqdii wanaagsanayd kama horeeyo maxabada haddaynu ku soo noqonno jacaylka yacni ilaahay waxaa adilada laynoo sheegay marna inuu ilaahay acmalada qaarkood jecel yahay marna dadka qaarkood jecel yahay dadka uu jecel yahayna wuxuu ku jeclaaday camalkoodoo wanaagsan daraaddeed wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin yacni waxaa markaa laga qaadanayaa ixsaanka ay la yimaadeen daraaddeed baa ilaahay ku jeclaaday marka waxaa ku jira boorin laynagu boorinayo sabafalka wa aqsiduu ina allaha yuxibu lmuqsidiin muqsidiintuu jecel yahay uu cadaaladda sameeya cadaalad sameeya macnuu dhacaya ilahay a idin jeclaadeen wahaakada marka dadka uu jecel yahay laftooda wuxuu u jeclaaday camalkooda wanaagsan daraaddeed qawli bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi yacni waxaan ku bilaabay magaca ilaahay allahaasoo arraxmaani kii naxariista badnaa ee raxmadda ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday magaciisaan ku bilaabay isimka markaynu bilaabayna kitaabka ayaynu soo sharaxnay saas aawadeed yacni taa horeynu kaga kaaftoomay qowlihi tacaala rabbanaa wasicta kula shayan raxmatan wa cilma hadalkii uu ilaahay yidhi bay ku sugan tahay sifaadkiisu isagoo muuminiinta uu baraayo rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma inay muuminiintu yidhaahdaan rabbanaa rabbigayow wasicta kula shayin shay kasta waad koobtay raxmatan ay min jihati raxma xagga naxariis ahaan baad u koobtay wa cilman iyo xagga ogaal ahaan baad u koobtay waa tamyiizun muxawalun can ilfaacil waa tamyiiz laga soo bedelay ama laga soo gediyey faacil asalku wuxuu ahaa wasicat raxmatuka wa cilmuka kula shay cilmigaaga iyo raxmaddaadu waxay koobeen shay kastaba marka hadda waa tamyiiz weyi wa qowlih wa kaana bilmu'miniina raxiima wa kaana wuxuu ahaaday ilaahay bilmu'miniina muuminiinta wuxuu u ahaaday raxiiman mid u naxariis badan wa qowlih wa raxmatii wasicat kula shay naxariistaydu shay kasta waa koobtay waa ka ballaadhnaatay bimacnaa waa koobtay saasuu ilahay yidhi wa qowlih kataba rabbukum calaa nafsi araxma kataba rabbukum rabbigiin wuxuu markaa qoray bimacnaa wuxuu faral yeelay calaa nafsihi daatadiisa ku faral yeelay alraxmata naxariis naxariis buu isku waajibiyey wa huwa ilaahay algafuur waa ka dembi dhaafka badane alraxiimu naxariista badan wa qowlih fallaahu khayrun xaafida fallaahu ilaahay khayrun isagaa markaa khayr badan xaafidan yani markaa xaaluu yahay xaafidan yani mid wax ilaalin ama xaafidan in la yidhaahdo waxa weye waa la xaalaynayaa oo cidda qabta mubtada waxbaa laga xaaleeyaa wejigaasi waa jira ama damiirka ku qarsoon khayrun baa laga xaalaynaya xaafidan xagga xifdi ahaan iyo xagga ilaalin ahaan isaga ayaa khayr badan wejiga kalena waa kan wa huwa ilaahay arxamu arxamu araaximiin cid naxariisata isaga ugu naxariis badan aayaadkan uu sheikhu soo arooriyey waxay ka warramayaan sifatu raxma naxariista sifada la yidhahdo qolyaha ashaaciradu iyo maaturiidyadu waa diidaan sifa raxma le yaa rabbi in loo sugo waxay yidhaahdaan raxmaddu waa riqat lqalbi waa qalbi jiraac markaasay dabeedna isweydiiyaan oo yidhahdaan ma ilaahay baynu qalbi jiraac ku sifaynayna markaasay yaa xaasha marka raxmad rabbi laguma sifaynaya yidhahda marka alraxmaan araxiim waxay odhanayaan almuxsin bay ku fasirayaan waa kaas samafala ama iraaday u celinayaanoo silay u badan yihiinna waa saas inay iraado u celiyaan oo yidhahdaan muriidu lixsaan iyo muriidu lincaam baa looga jeedaa inuu nicmeeyo ayuu doonaa inuu samafalo ayuu doonaa oo iraaday u celiyaan laakiin warkaa ay sheegeen waa war khalada ahlusunna waljamaca waxay qabaan sifaadka uu ilaahay isu sugay in sidooda loogu sugo sifaadkaasna arrida iyo alraxmaba waa ka mid adilada sharciga kusoo aroortay marka siday usoo aroortay waa in loo rumeeyaa ama arrinkan ku saabsan raxmo waxaa la yidhaahdaa qalbi jireec raxmadday sidaa uga warramaya waa raxmaddii makhluuq laakiin hal arrin ogowo sifaadku marka sifa lagu sheego oo ilaahay lagu sifeeyo waa inaanad ula kicin makhluuqa sidaad ku taqaano waayo waxaynu ogsoonnahay saynu horeba u soo sheegnay ilaahay daatuu leeyahay makhluuqaadkuna dawaat bay leeyihin daatooyin dee daatada ilahay dawaadka makhluuqa ma shabahdo sidaas aawadeed sifaadka ilaahayna sifaadka makhluuqa ma shabahaan alqawlu fi sifaat kaalqawli fi daat qaacidadu waa caynka horaynu soo sheegay waa midda kale ishkaalkan ay keeneen sifo kasta waa ku soo aroori karaa sifo kasta waa ku soo aroori karaa laakiin marka hore waxaad ogaataa sifaatku sideedaba saddex ictibaar bay leeyihin saddex ictibaar oo kala duwan bay leeyihin saddexdaas midna mid lama mid aha mid walibana waa xaqiiqo sifada oo mutlaqa ah oon cidba loo idaafayn waa nooc iyadoo khaaliqa loo idaafeeyo lagu qaydayna waa nooc labaad iyadoo makhluuqa loo idaafeeyo lagu qaydayna waa nooc saddexaad oo iminka markaad basar sheegto basar albasar markaad idlaaqdo macnuu leeyahy ee aanaad cid ku xadidin iyo maxal markaad makhluuq u tiirisana macnuu leeyahy markaad khaaliqa u tiirisana macno kalu leeyahy dee haddii laakiin markaad basarba maqasho kaad makhluuqa ku taqaanay aad u qaadato oo indhahan inagu yaallo kale un aad tasawurto ay kugu soo dhacdo dee qalad baad gelaysa ya taas waxay ka dhigan tahay baa la yidhi ruux baa indhalaa baa la yidhi oo markaasaa dabeedna mar buu ilig wax yaro arkay baa la yidhi markaasuu bakayla arkay wuxuu arkayba bakayla jir dabeedna dam indhihi haddana waa waa xidhnay wixii loo sheegay wax weyn oo caynkanaa jira wuxuu yidhaha bakayla suukay dee la isagu bakaylun bu arkay wax kale ma arag war wax kale hadalkoo iska soo ururiyo bakaylo siduu ka yahay ya buuraa jira waa weyn oo caynkan iyo caynkan bakaylo sidii ka yahay iyo ka weyn bakayla mise waa legi xaalku saasoo kale u shabaha baa legi marka makhluuqaynu aragnay uun inaad ula cararto aad tidhaahdo waxa weeye sifada makhluuqa ee caynkana oo kale un soo maha sifadaad sheegaysaa raxmadaad sheegaysa soo raxmada makhluuqa maaha ee qofkii cid u naxariisanayo markaysaa waxaan uu ta'allumka iyo xanuunsadka markaa uu ka jirdhconayo markaysaa wax markaa yacni oo u dabcayo oo qalbi jireecu markaa ku sugan yahay taa inaad ula kacda maaha sifaadku saynu sheegnay waxay leeyihiin oo culamada ahlu sunna waljamaca ay tilmaameen saddex ictibaar bay leeyihin markay ilaaq mutlaqa tahay ee aan makhluuq iyo khaaliq midnaba loo idaafaynee la yidhahdo albasar waxay ku dhacaysaa min xayu yani min xayu huwa basar wuxuu yahay bay ku dhacaysaa oo basarku waa maxay waa idraaku lmubsaraat baa la odhanaya haddii lu yahay basar oo mutlaqa basir dee waxaa la odhanaya basarku waa idraaku lmubsaraat waxa la arko in la haleelaa la yidhahda markuu mutlaqayo cayn marka makhluuqa loo idaafeeyo dee kaynu naqaanu noqonaya waa mid makhluuqii u gaar ah idraakulmubsaraat waa ku sugantahay laakiin qadar kala u raaca oo makhluuqa dacfigiisa iyo taagdarridiisa iyo makhluuqnimadiisa iyo soo darrintiisa yacni marka waxa weeye faa'iideynaysa khasaaistii makhluuq lahaa umuuruhu makhluuq la gaar ahaa baa ku sii ladhmaya oo sii raacay marka aragtida makhluuqa waxaa la odhan karaa waa nuurun fii shaxmatin tusama insaan alcayn taxta sabci طabaqaat fi xadaqatin yani waxa wey sida qaarkood ku fasireen marka aragtida makhluuqa loo tiiriyo oo tii makhluuqa aad fasirayso waxaad odhanaysaa waa nuur yacni markaa ku sugan isha wilkeeda halkaasoo insaanul cayn carabtu ay tidhaahdo innaguna inanka aynu idhaahno taas oo waxa weeye markaa saddex dabaqo yacni toddoba dabaqo oo kala dambeeya nuurkaas uu ka soo baxayo waa siday waagii hore u tacriifin jireen ma aqaana cilmu lxadiidka inay wax ka bedelin intaasoo dhanna waxay ku sugan tahay yacni markaa isha bu'deeda yacni markaa madow oo laba markaa waxa weeye dabool laba gal ay daboolayaan waa ishan makhluuqa lagu yaqaano laakiin marka lagu leata khaaliqa fasir dee uma dhaafi kartid waxa weeye macnaha guud laakiin kayfka iyo qaabka uu yahay aragga ilaahay dee ma garan karo oo waxaad ohanaysaa marka basar yani markaa lagu sheego basarullah ilahay araggiisa yani waxaad odhanaysaa yani albasar basaru llahi macluumun wاlkayfu majhuul wاliimaanu bihi waajibu wasu'aalu canhu bidca wasu'aalu canhu an kayfi can اlkayfiyati bidca arab waa la garanayaa macnihiisa guud waa la garanaya laakiin macnaha gaadhay kayfiyadiiyo qaabka ku saabsan oo saynu u qaadayn karno oo qaab ugu sheegi karno aragga makhluuqa iyo qaab uguma sheegi karno aragga ilaahay taas ilahay baa la kaa jaahil baynu ka naho ma garanayno cilmigeenu waa maxduud ilahayna qayb buu inaga yahay marka wuxuu isaga keen sheegay mooye wax kale ka garan mayno ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam inooga sheegay wax kale kama garanayno qaybkana waa inaynu markaa sidiisa u rumayno marka saddexdii ictibaar markay sifadu mutlaqo tahay ee aan maxal lagu qaydin ama loo idaafin makhluuq iyo khaaliq toona macnay leedahay waana macno guud macnaha guud yacni waxa weeye waa macno ka dhaxeeya yani basarka markaa khaaliqa loo idaafeeyo marka makhluuqa loo idaafeyo mid waliba waa idraak mubsaraat qadarkaa mushtaragii waa ka dhexeeya qadarkaa ha wadaagaane laakiin wadaagay qadarkaa wadaagaan oo basarulkhaaliqna loodhanayo waa idraak mubsaraat basarulmakhluuqna loodhanayo waa idraak mubsaraat laakiin mid waliba khusuusiyaad kale usii raacaan tashbiihin la diidayay ma aha laysa ka milihi shayn wa huwa samiic lbasiir tashbiih adiladu inoo diiday yani ma aha waa inaad ogaataa aragga ilaahay inaanu la mid ahayn aragga makhluuqa alxaasilu canh saddexdaa ictibaar saasay isku mid ahay culamada ahlu sunnana saasay u tilmaamay sheikh islaam ibnu taymiya minhaaj sunnati nabawiya kutub kale waa ku tilmaamay وكذلك مركز ابن القيم الجوزية كتاب في بدائع الفوائد أي يسمونه كشاغي وكذلك عبد الرحمن ناصر السعدي استغلف في سوق كشاغي يعني مركز كتاب كخلاصية شافية أي مركز كشاغي سدح ذا اعتبار وقت المامي أبو بطين وحا مركز كشاغي مركز فتاويسة أو حي كتبت مركز مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أي مركز كثالة على كل حال علماء أهل السنة sidaas yadaa bay u kala farteen qolyaha albidac oo dhami saddexdaa ictibaar bay markaa moodeen inay isku mid yihiin markaasay ama ku dhaceen tashbiih waxaan u jeednaa tamhiil ilahay khalqigiisa lagu shabaho ama waxay ku dhaceen tactiil iyo taxriif ay markaa bedelaan yani sifaadka macnahooda saas yadaa bay u dhaceen laakiin marka la fahmo saddexaas inay kala duwan yihiin yani waxa weeye waxaa laga badbaadayaa in marka inxiraafkaas lagu dhaco ayaa laga badbaadaya aan usoo noqono sifadii raxmada sifatu raxma markay yidhahdeen waxa laha riqatu lqalbi waxaan odhanaynaa riqatu lqalbigaa sheegaysaa waa raxmadii makhluuqaa ka hadlaysaa raxmada bini aadamka ku taqaaneen tiibaa ka hadlaysaa laakiin raxmadda ilaahay loo tiiriyey oo loo idaafeeyey kayfkeeda iyo qaabkeeda garanayno laakiin ta makhluuqa lama mid aha ta makhluuqa lama mid aha arrinkaas tafaasiishaa in la garana ma aha waa in laga gaabsadaa yani alraxmatu macluuma waalkayfiyatu majhuula waaliimaanu biha waajibun والسؤال عن كيفيتها بدعة سيدو الإمام مالك وكيري استواغا أو كلا صفات كلا غوضة أرانيا هل كافة لغوضة مرنيا وقاعدة مضطردة قاعدة مضطردة وي آه waxa ugu badan ay cuskadeen waxa weeyaan inay yidhaahdaan caqligu inama tusin inay raxmada ilaahay loo sugo waxaa laga jawaabay caqligu haddaanu ina tusin dee sharcigaa ina tusay oo inoo sheegay intifaau daliil mucayan laa yastalzimu intifaa almadluul qaacidadaynu shalay soo sheegnayna waxay tilmaamaysay daliil gaara baaqashada uu baaqdaa oo aada weydaa ma keensanayso xukumki inuu baaqdo oo xukumku hadduu adillo badan leeyahay daliil baa ka baaqday ama ka jabay yani istidlaalkii loo daliishan lahaa ma keensanayo xukumku inuu baaqanayo dehan garaaraxu kaliya uma dhitiye adilo kale ay leedahayoo caqligu haddaanuna tusin sharcigaa ina tusiyayo adiladii sharcigaa ku soo aroortay oo aayaadkaa daba ka mid ah waa midda labaade waxaaban laydiin sallimayn oo laydiin nabadgelinayn warkiina ah caqligu inama tusine caqligu raxmo sifada la yidhahdo waa ina tusiyo sifada raxmo la yidhaahdo caqligu waa ina tusiye waayo markay ka hadlayeen ashaaciradu iraadada waxay yidhaahdeen taksiiska ashyaada la kala duway ashyaadii markuu abuuraya qaar uu noolo ilaahay ka dhigay qaarna uu dhagxan ka dhigay qaar ashyaa kortoo aan noolayn uu ka dhigay sida dhirtoo kale kuwii marka waxa weeye markaa laga dhigay noolaha la kala duway oo qaar bini aadam laga dhigay oo qaar jin laga dhigay oo qaar waxa weeye xoolo laga dhigay oo qaar bahla laga dhigo bahlihii qaar waaweyn laga dhigo qaarna qaar yaryar laga dhigay oo kuwa yaryaraa markaa nooco nooca yihiin qaar adimo ay leeyihiin qaarna beerka ku soconaya yacni marka ashyaadaas dhammaantoodna ay u qaybsamaan yacni dhulka ku dhaqani qaar addimo ku socda iyo qaar xabadka ku socda kuwa addimada ku socdaa qaar laba addin ay leeyihiin qaar lix addin leeyihiin qaar ka badan ayay yihiin sida hangaraara oo kale adimadiisu fara badan yihiin qaarna marka waxa weeye afar adin ay leeyihin yacni marka taksiiska ashyaada la kala duduway caqligu wuxuu ku tusinayaa iraado iyo doonid kala duday inay jirto oo midba markaa doontay yacni midba markaa la doonay in si loo abuuro midba la doonay in si loo abuuro ilaa haddii kale waxoo iraada ayna jirnoo kunun ashyaada la odhanayo isku siday noqon lahaayeen maxaa kala duwo kanna sidan ka dhigay kanna sidan ka dhigay kanna sidan ka dhigay kan qurux badaysiye kan fool xumaysiyey kan gaabiyey kan dheereeyey kan buuray kan maxaa dhabtaalay kan maxaa dhammeeyey oo dhammayska ka dhigay yacni taksiiska ashyaada la kala duduway waxay tilmaamaysaa sifo iraado la yidhahdo saasay usoo dhiriniriyeen ilaa ashaaciradu sifaday sugeen sharci kuma sugin waxay ku sugeen caqliga sharcigu kuway diideen iyo kuway sugeen labadaba sharcigu waa ku soo aroora laakiin intay sugeen waxay dhahdeen caqligaa waajibiyey waxay culammadu kaga jawaabeen takhsiiska iraadada ku sheegteen mid ka fara badan baa ku sugan raxmada oo waxaa la arkayaa yacni masalan dad fara badan oo dhibaataysan oo dhibaatadii laga kor qaadayo yacni qaar dhibaataysan oo dhibaatadii laga kor qaaday qaar xanuunsanayo laga bogsiinayo qaar gaajaysan oo gaajadii laga kor qaadayo qaar waxa weeye markaa abaaraysan oo naftu hayso oo dabeedna marka waxa weye loo farajadayo oo roob la siinayo shiddo iyo kurba ku dhacayo kurbadii laga saarayo yacni siyaabaha badan ee kala duwan ee umuurahaasi u dhacayaan qudheedu waxaa laga qaadan karaa mid la mid ah taa ka qaadateen iraadada ta kale ilmaha yar markuu urka hooyadii ku sugan yahay xaaladda hore waa mid waa biyo yar oo mani ah biyihii marka waxa weeye waxay ku sugan yihiin ilmogaleen bay ku jiraan way korayaan waa weynaanayaan calaqay noqonayaan yani waxay noqonayaan xinjir bay noqonayaan waa iska bedelayaan uslad yar bay noqonayaan yani waxa weeye sidaasay u korayaan wixii waa waxaad u daciifa yaa halkaa ku ilaalinaya yaa ku arsaaqaya yaa kaga warqaba yaa ku korinaya intii waxa weeye uu sidaa u daciifka ahaa ilmogaleenkaasu ku dhowrmaayo ku ilaashana markuu qof noqday ee uu marka waxa weeye sagaal bilood ama wax la mida uu ku jiray uurkii ayaa ilaahay marka uu soo mariyey meesha yara cidhiidhiga waa xubin yar oo cidhiidhi ah haddana qof badanku intaa leegaya bay soo maraya yaa u yasiray oo u fududinay ee ka soo saaray ilmaha yar yacni waxa weeye korinta la koriyey ee sidaa loo soo koriyey iyo meesha la soo mariyey kullu daalika miyana raxma tilmaamay dhibaatooyinka la farajanaya miyana raxma tilmaamay calaa kulli xaal waxa ugu badan ay cuskadeen waxa weeye waa in la yidhahdo caqligu inama tusin jawaabteedu waxay tahay laba jawaabood jawaabta hore waa in la yidhaahdo caqligu haddaanu ina tusin sharciga ina tusiye wixii sharcigu ina tusiyena waa waajib litibaac in la raaca waa waajib iyo in la ictiqaadiya waa midda kale waxaan laydin nabadgelinay inaan caqligu ina ina tusinin ayaan laydiin sallimayn oo laydin nabadgelinayn ee waxaa la odhanayaa caqliga laftiisu waa ina tusinayaan sifaturaxma marka raxmadda ilaahayna lama mid ah raxmada makhluuqa kayfkeeda iyo qaabkeedu waa ka duwan yahay laakiin kayfkeeda garan mayno marka taana waa saas wa qowlihi subxaanahu wa tacaala iyo qowlka uu ilaahay hadalkiisu weliba ay ku sugan tahay sifaadku subxaanahu xumaan ka dheeraa wa tacaala ka korreeye radia allaahu canhum ilaahay raallibu ka noqday yacni iyaga xaggooda ayuu raalli ka noqday wa raduu canhu iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen yacni muuminiintaasi camalladoon wanaagsan ay la yimaadeen daraaddeed ayuu ilaahay kaga raalli noqday iyaguna ilahay waa ka raalli noqday وqwlihi subxaanaه وataعaalى iyo hadalkiisu ilahay yihi bay ku sugantahay صifaatku وman yaqtul muؤmina mutacamida fajaزaؤhu جahanamu khaalida fiiha وman yaqtul ku kastoo dila muؤminan muumin dila mutacamidan xaaluu u barheerhaayo dilka uu u barheerhaayo fajaزaؤhu abaalmarintiisu jahannamu jahannamo weeyaan khaalidan fiiha xaaluu ku waaraayo jahannamo gudaheeda waqadiba allahu ilaahay waa cadhooday calayhi korkiisu u cadhooday kaas walacanahu waa nacdalay naxariistiisu ka fogeeyey wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab oo cadiiman weyn ayuu u diyaariyey wa qowlihi subxaanahu wa tacala ayaa hadalku ilaahay yidhi baa sifaadku ku jiraan daalika taasi waxay ku dhacday oo garaaca markaa la garaacayo gaalada marka nafaha laga qabanayo iyo si shiddana in looga qabtaa waxay ku dhacday biannahu ay xaasilun bisababi annahu inay iyagu yihiin daraaddeed bay ku dhacday ittabacuu qaar raacay maa askhata allaha wax ilaahay kaga cadhaysiiyey wa karihuu waxay karaahiyaysteen ridwaanahu raallihaanshihi ilaahay bay karaahiyaysteen oo wuxuu ilaahay ka raalli noqonayey oo diinta xaqa ah maadaama ay karaahiyaysteen waxay ka dhigan tahay inay raalli ahaanshihi ilaahay ay karaahiyaysteen ayay ka dhigan yihiin wa qowlihi tacaala iyo hadalku ilaah yidhi falamaa aasafuuna markay naga cadhaysiiyeen ay agdabuuna markay naga cadhaysiiyeen intaqamnaa minhum waa ka aarsanay asaf waxaa loo isticmaala laba macne mar waxaa loo isticmaala bimacna alxasan oo tiiraanyada ah kaa ilaahay laguma sifeeyo ya asafa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusn nooca labaad ee asafku waxa weye waa cadhada marka kaa cadhada ah waxa weeye rabbi waa lagu sifeeyaa ka aayadda looga jeedana waa kaa cadhada ah falamaa aasafuuna goortii ay agdabuuna ay naga cadhaysiyeen intaqamnaa minhum waa ka arsan wa qowlih iyo hadalku ilaahay uu yidhi ba sifaad ku sugan yihiin walaakin kariha allahum bicaasahum fahabbatahum ha yeeshee ilaahay wuxuu nacay oo uu karaahiyaystay inbicaafahum inay baxaan munaafiqiintu inay baxaan oo muuminiintii la baxaan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii inay la baxaan oo jihaadkii u raacaan ayuu ilaahay nacay oo karaahiyaystay fahabbadahum markaasuu waxa weeye dib riday yacni habbadahum waxaa la yidhahdaa bimacnaa kasalahum caajis iyo wahsad buu ku riday sababtiisa marka ay yacni ka baaqda ay ku baaqdaan kaga baaqanayaa inay raacaan nabiga sala allahu alayh wasalam wa qowlih iyo hadalku ilaahay uu yidhi tabura maqtan waxa weynaaday maqtan yacni xagga cadha ahaan waxa weynaaday cinda allahi allah aftiisa an taquluu inaad tidhahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn ay qowlukum maa laa tafcaluun tabura waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha macaanida ah ama wixii da'da iyo يعني حجمي iyo ku saabsan waxa la yahay kabira kabira ayaa la yahay وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنصتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني وحوي وحي داء كصابصا أما بحجم قوين هذا كصابصا كبر يكبر ولا استعمالا أما كبر يكبر وحل استعمالا وحيرا معاني أو خلقا مما يكبر في صدوركم آه مقتنا وحل يشد الغضب carabta ugu daran baa sifadii hore raxmada baan kelmad yar ka daba tuuro yacni in raxmada sifo raxmo la yidhaahdo in lagu garanaayo caqliga waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah camada laftoodu waa taqaanaa inuu ilahay naxariisto laakiin wadaadkii xoogaa u bartay wuxuu leeyahay ilahay ma naxariisto naxariis ha ku sifay laakiin camadu maxay yidhahdaan ilaahay ma naxee waa naxariistaa damarda aqliga ku gartay sifaad fara badan baa marka caamadu ay sheegaan taasna waa waxay aqligooda ku garteen indho laga baqa ilahay bay ku yaalli wadaadkii ashcariga laakiin wuxuu leeya ilahay indho ma laha yaha ilahay indho ma laha bui waa khalad indho laga baqa ilahay bay ku yaalli ilahay baa saa igaga sarreeya ya ilaahay mana sarreeyo mana hooseeyo isagu leeyihi caalamkana kuma jiro makhluuqaadkana kuma jiro kamana baxsana hadda ka waran muxuu faa'idaystay wuxuu bartay muxuu ku faa'idaystay ya yacni waxa weeye sifaad fara badan ayay markaa sheegaan oo ay markaa waxa weeye hadalladooda iyo markaa ku jiraan dadka qaarkood waxay ku dhaartaan wejiga ilaahay laakiin wadaadkii xoogaa bartay ee madhabul ashaacira akhristay wuxuu leeyahay ilaahay weji ma laha weji ilaahay ma laha saasuu leeyahay waxyaalaha noocaas oo dhan wuxuu ku dhacay yani sifaadkii taxriif baa kaga dhacay ana saxan in ilaahay sifaadkaasoo dhan loo sugo hadday weji tahay hadday gacmo tahay hadday indho tahay hadday raalli ahaansho tahay hadday cadho tahay hadday waxa weeye raxmo tahay hadday markaa korrayn tahay wahalumajaraa laakiin dhammaantood maxaa la odhanayaa qaabkay yihiin garan mayno siday u soo aroortay u rumaynaa qaabkay yihiin garan mayno ila qaacidadu maxay ahayd laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay qaabkuu yahay isagun baa yaqaan cid kaloo taqaanaa ma jirto horaynu usoo sharaxnay adiladeedana aynu sheegnay qaacidada laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kullu maa khatara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin faallahu bikhilaafi wax kastoo qalbigaada horsoo dhaca oo qaab ah ilahay waa ka duwanye oo inagii soo nidhi qofka waxa weeye markaa suurad tawil inta qalbiga markaa uu ku qabsado dabeedna cibaado u samaynaya ilahay caabudi maaya salaam buu caabudaya ya waayo sawirkanuu qalbiga ku haysto ilahay waa ka duwanye wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaco kayfiyad iyo qaab ah ilahay waa ka duwanye adiladeedana horaynu usoo sheegay waan idin xasuusinaya wahada marka sifaadkuna waa caynkaas sidaynaan u garanayn daatada ilaahay qaabkay tahay ayaa sifaadka ilaahayna qaabka yihiin aynaan u garan marka sifadii ilaahay ee lagu sheegaba waxaad ogaataa marka koowaadka qaabkeeda inaynaan garan qaabkeeda inaynaan garan mar labaadka kuwa makhluuqaadka inay ka duwan tahay oo aynay markaa la mid ahay mar saddexaadkana siday u soo aroortay waynu u rumaynaa lafdigeeda iyo macnaheeda mid walba waynu saas yadaa u rumaynaa wuxuu kaloo hadda sheekhu ka hadlay sifada la yidhaahdo cadhada iyo karaahiyada iyo raalli ahaanshaha sifaadkaana in rabbi lagu sifeeyo sifaadka waxa la yhaha sifaat ficliya oo sifaatka ilahay waxaa loo qaybiyaa sifaatun daatiya wa sifaatun ficliya sifooyin daatada loo nisbeeyey iyo sifooyin samaynta loo nisbeeyey sifaat daatiya waxaa la yidhahdaa sifa daatiya iyo alatii lam yazal walaa yazaalu muttasifan biha waa sifada marnaba aan markaa waxa weeye daatada aynay kala infikaaki karin oo kala bixi karin oo mar walba xilli kastaba uu ku sifaysan yahay xilli kastaba uu ku sifaysan yahay yacni daatada iyo sifadaasi ma kala bixi karaan azalan iyo abadan midnaba yacni weligeed horaysa iyo dambaysa mid walba ma kala bixi karaan weligii waa ku sifaysnaa weligiina waa ku sifaysnaan doonaa waa sida waa sida xayaatada nolosha wey sifatu lxayaa rabbi waa ku sifaysan yahay wakti aanu nolol ilaahay ku sifaysnayna ma jirin noloshuna mar walba waa ku sugan tahay sifooyinka waxaa la yidhaha sifa daatiya waa wejiga waa nolosha waa markaa aragga waa sifooyinka lamidka yacni sifa ficliya waxaa la yidhahdaa waa sifooyinka daatada ku xidhan mashiicada ku xidhan sifa ficliya waxaa la yidhahdaa waa sifada ku xidhan doonista ilaahay in shaaa facalaha wa in shaaa lam yafcalha hadduu doonana uu samaynaayo hadduu doonana aanu samaynaynin taasaa waxa la yidhahdaa sifa ficliya waa sida raalli ahaanshaa hadduu doono ilahay raalli buu noqonaya hadduu doono ma raalli noqonayo hadduu doono waa cadhoonaya hadduu doono cid buu jeclaanaya yacni hadduu doono yacni waxa weeye waxbuu abuuraya waxbuu arsaaqaya waxaa la yidhaha sifaatun ficliya ayaa la yidhaha waa sifooyin ficli waxay ashaaciradu yidhahdaan sifaatu ficliya sifanimo uma sugaan waxaana yidhahdaan waa xaadisa waa soo deriyeen laakiin warkaas waa qalad waa sifooyin waana qadiim waana sida marka ahlusunna waljamaca ay qabaan weyi xataa marka waxaa firaq ahlulbidaca qaar ka midi waa qabaan sidaas inay sifaatka ilaahay qadiim yihiin ahlu sunna ay ku waafaqeen marka calaa kulli xaal warka qolyaha odhanaya sifooyinka ficligu waa xaadid odhanaya waa soo dariyeen warkooda waa baatil sifaatka ilaahay waa qadiim waayo sifooyinka ficliga ahi waa kamaal iyo dhammaystira ilaahayna wax kamaal uma kordhaan nuqsaanina kuma dhacdo haddii la yidhahdo wax kamaal iyo dhammaystirana u kordhay waxaa ka dhalanaysa markii hore inuu naaqis ahaa ilahay nasaa waa ka nasahan yahay nuqsaan wax la yidhaahdo ilaahay waa ka nasahan yahy waa ka dheeriy casha wax nuqsaan layaha shaqa kuma laha marka weligii ilaahay waa ku sifaysnaa sifaadka waa ka taxaawiyadu yidhahda laysa bacda khalqi lkhalqi istafaad isma alkhaaliqi makhluuqaadka markuu abuuray dabadeed magaca khaaliq la yidhahdaa uma kordhin ee isagaan makhluuqaadka abuurinba khaaliq buu ahaa weligii buu khaaliq ahaa laakiin dib buu khaaliq ka noqday sax maa magacyada ilaahay waa qadiim sifaatka ilaahayna waa qadiim magac u kordhay oo u soo dariyey oo makhluuqaadku u kordhiyey ma jiro sifa u korodhayna ma jirto صiفo u korodhayna ma jirto laakiin kama laazimayso laa yalzam min qidami الصifati qidamu mutacalaqiha waa qaacida ahlucilmiga qaarkood sheegay صifadu inay horaysay ka dhalan mayso صifadu waxay ku tacalluqdaa oo ay la xidhiidhaa inay horreeyeen masalan inuu ilaahay wax abuuraa waa horreysay laakiin makhluuqaadku inay horreeyeen kama dhalanayso makhluuqaadku may horreyna dhammaantood waa soo dariyeen ha kala horhoreeyaan laakiin wakti aan makhluuqaadba jirin midna ha ahaatee baa jirtay kaana allahu walaa shaya gayruhu xadiidka bukhaariga kaana allaahu ilaahay baa jiray walaa shaya gayruhu iyadoo shay kale oo isaga ka soo hadhay aanu jirin haddamaata marka makhluuqaadku inay qadiim yihiin ka dhalan mayso kama dhalanayso sifatu lkhalqi oo sifada abuurista ahi inay horraysay ka dhalan mayso in makhluuqaadku horreeyey ee makhluuqaadku dhammaantood waa soo deriyeen iyadoo sifada abuuristu ay horraysay oo weligiiba ilaahay inuu wax abuuraa ay u ahayd mumkin mid u suuragal ah horay mustaxiilka ahaa abuur kuma jirin inuu wax abuuraa mar aynay u suurtoobayn inuu wax abuuraa ma jirin mar walba markaa abuurka inuu wax abuuraa waxay ahayd suuragal bay u ahayd marka sifadiyabay ku sugan tahay rabbi oo uu khaaliq yahay oo magci uu leeyahay oo sifada abuuris la yidhaahdo uu leeyahay ayaa haddana makhluuqaadku qadiima yahay ee waa soo dariyeen waatay culamada qaarkood yihahdaan waa khaaliqun bilquwa laa khaaliqun bilficli macnahaasay tilmaamaya bimacnaa inuu wax abuuraa qaadir buu ku ahaa laakiin mar kasta inuu wax abuuri jiray lagama qaadanayo macnaha looga jeedo khaaliqun bilquwati laa khaaliqun bilficli waa saas aan usoo noqonno sifada markaa raalli ahaanshaha iyo cadhada sifooyinka adilada kusoo arooray haddii la yidhaahdo cadhadu waxa weeye waa qalayaanu yani markaa addam yani dhiigoo karaa la yidhahdaa ama kaca marka ma taasaa ilahay lagu sifaynaya waxaa la odhanayaa taad sifaynaysaa waa kii makhluuqaadka waa taad bini aadamka ku taqaanay laakiin sifada ilaahay sidaa waa ka duwan tahay kayfkeeda iyo qaabkeedana garanayna siday usoo aroortayn u rumaynayna ta makhluuqaadkana lama mid aha adigu bes inta lagu sheegay rumee kayfiyadiiyo qaabkana ka gaabso saasa lagu aayaddan waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazahu jahannamu khaalidan fiiha waxaa aayaddu ay tilmaamaysaa ruuxa qof muumina badheedh u dila badheedh u dilaa ciqaabta uu leeyahay marka shan ciqaabood baa la isku badhigay jahanamo uu markaa yani abaalmarin u ah oo weliba ku waarayo ilaahay oo u cadhooda ilaahay oo naxariistiisa ka fogeeya cadaab weyn oo loo diyaariyey shantaa ciqaabood baa loo ballan qaaday waa shan inuu jahannamo galo ow haddana ku waaro waa mid labaad inuu ilaahay u cadhooday iyo inuu ilaahay naxariistiisa ka dheereeya iyaduna waa labaad iyo in cadaab weyn uu u diyaariyey waa shan shantaa umuurood baa loogu goodiyey waxaana la ogsoon yahay dilka qof muslima la dilaa inay tahay yani wax gaalnimo ka sokeeya yani gaalnimadii weyneyd inanay ahayn kufra duuna kufrin haba noqotee markaa taas aayadda sida lagu fasirayo ibnu cusaymiin baa aad ugu dheeraaday sharaxa ka egi doontaan insha allahu tacaala ahlucilmiguna aad bay uga hadlaa waxaanaynu markaa kollay xoogaa kusoo sharaxnay kitaab hore aynu markaa marnay oo kitaabkii muqadimatun fi usuuli tafsiir baynu kusoo sharaxnay waxaynu se kusoo gaabsanaynaa jawaabo markaa ilaa toddoba jawaabood iyo culamadu kaga jawaabaan laakiin jawaabaha waxaynu kusoo gaabsanaynaa laba jawaabood waa jawaabta koowaad waa in la yidhaahdo khaalidan fiiha baa la yidhi khaalidan yani markaa khaalidan fiiha abadan lama odhan abadan lama raacin ee khaalidan fiiha keliya baa la yidhi ee laguma darin abadan marka waxaa looga jeedaa khuluudun duuna khuluud kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waa waaritaan waaritaanka weyn ka sokeeya weeye oo waxaa jira khuluudun duuna khuluud sida uu jiro kufrun duuna kufrin waatay culamadu ka cabiraan muqtu awiil almuqtu awiil waxay u jeedaan khuluudun duuna khuluud waaritaan yar bimacnaa ka weyn ka sokeeya ama ka waas bimacnaa waaritaanna abadi ahayn weyi oo looga jeedo wakti dheer tana lugat lcarab khuluud macnaha waa loo isticmaalaa aljibaal alkhawaarij baa la yidhahdaa iyo khallad allahu mulkak ya yani waxa weeye waxaa la yidhahdaa khallad allahu mulkaka ilahay mulkigaaga ha waariyo oo mahadniman baa loo jeedaa e waxaa loo jeedaa intaad nooshahay ilahay mulkiga ha kuu daayo iyo boqortinimada iyo madaxtinimada saasaa looga jeeda marka isagoo qofkii aan waaraynin ba haddana waxaa loogu duceeyaa khallad allahu mulkaka waxaana loo jeedaa khuluud yar luatulcarab saasaa loogu isticmaala kaasi waa jawaab oo in la yidhahdo khuluudu ahli kabaa'ir weeye khuluudulkufaar ma aha waa isla macna jawaabta labaad waa in la yidhaahdo waa sabab keensata in naarta lagu waaro lowla almaanic sababtu waxay markaa shaqadeeda qabsataa oo musababka keensataa markay mawaanic ka maran tahay laakiin maanic u diidaya sababtu inay shaqadeeda qabsatay hadduu meesha yaallo de waxa weeye laa tacmalu camalaha shaqadeedii qabsan mayso tusaale ahaa masalan waalidnimadu ama isdhalku ama qaraabadu ama guurku waa sabab dhaxal keensata waa sababun lilirsi laakiin kama dhalanayso ruux kasta oo ruux kale qaraabadaa la ah ama waalid u ah ama ubad u ah oo ilmo u ah ama zawj u ah inuu waxa weeye inuu dhaxla ka dhaamayso oo waxa dhici karta yani sababta maanic is hortaagaa inuu meesha yimaado maanicaasina wuxuu yahay waa in yani markaa diintoo kale ay kukala duwan yihin nin iyo qof dumara isqaba ninku waa muslim qofka dumarina waxa weeye waa kiristaan dee isma dhexayaan waayo waxaa yaalla ikhtilaafu diin diintoodaa kala du kala duwan mar haddayna isku diin ahayn isma dhexayaan marka halkana waxay noqonaysaa maanic baa baajin kara inuu naarta ku waaro maanicaasi waxa uu yahay waa in aslu liimaan qalbigiisa ku jiro iimaan inta ugu yar ee qofka naarta inuu ku waaro ka badbaadinaysa inuu markaa ku sugayo waxaana markaa looga jeedaa waciidka dadkii markaa muslimiinta ahaa dhicitaanka oo arrinkani ka dhaco iyadoo la tilmaamayo in mawaanic ay haystaan waxaa ku jira xoogaa tahdiid oo waxay u dhici kartaa in qofkaasi uu khatar u yahay inuu gaaloobo khatimadiisa xumaada inuu khatar u yahay marka sidaas aawadeed maanici intuu meesha ka baxo sababtii inay shaqadeeda qabsataa inay dhici karto oo khuluudkiiba uu noqdo khuluud weyn marka sababtii waxaabay sababi kartaa khaatimo xumo oo maanic inuu meesha ka baxay sababi kartaa marka calaa kulli xaal labadaa jawaabood baynu ku gaabsanaynaa laakiin jawaabo badan bay culammadu yani kaga jawaabeen ibnu cusaymiinkaana ay eegi doontaan insha allahu tacaala ka taalacan doontaan marka sifaadka uu ilahay isku sifeeyey hadday karaahiyada tahay hadday markaa cadhada tahay hadday raalli ahaanshaha tahay dhammaan waa in sidooda loo sidaa والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك